shirkan wada taladooka iyo weliba halunku hadalla doona intii uu soo dareera hindisa sharciyeedka cadaaladda awlaada welina haddii arday wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoo xeerka la hambandhigay guddiyada diinta waqaafta garsoorka iyo cadaaladda ee golaha shacabka agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya axmed ismaaciil xuseen iyo marko hore weliba uu soo ku hadalay muhiimadda uuse xeerkan dalkanaya gaar ahaan awlaada hindisa sharciyeedka cadaaladda daayarta soomaaliyeed yacni xeerkani waa xeer aad iyo aada u muhiima si aynu la soconno dhallaanka ama ubadka ama caruurtu yacnii sharciga khilaaftaa waxay leeyihiin siyaabo loola dhaqmo iyo xeerar gaara marka la eego human rightska ama xuquuqal insaanka iyo runtii dhaqankeenna wanaagsanba ilmaha ama ubadka sharciga khilaafa wasaaradda cadaaladdu waxay ka shaqaysaa sidii ay ubadkaa reer u heli lahaayeen cadaalad ka duwan cadaaladda dadka waaweyn waxaana ku mid ah xubnaha guddiga cadaaladda iyo diinta ooqaafta iyo weliba iyo tilmaamana inay qasabta in la hela xabsi sigaare lankiiro awlaada weli kaleo wasaaraddan ka baaqina in xeerkan sharciyada islaamka loo waafajiya walyahankaato nabadiidka ayaa iyagu aada uga shaqaysa arrinta iyada oo ka shaqaysta in ilmaha ay askarayaan sidaas daraaddeed marka sharcigan wuxuu qeexayaa xuquuqda asaasiga ee daayarta soomaaliyeed in xuquuqdooda la raadiyo marka wasaaradda oo ah wasaaradda runtii tiir dhexaad u ah dhammaan arrimaha shuruucda oo sugudsu shagay iyo wasiirkuba qaabkii loo meelmarin lahaana laga wada shaqeeyo lana sii taabageliya marka aad iyo aad baad mahadsan runtii sharaf bay noo tahay annagana sidoo kale iyo farxad bay noo tahay inaanu idinla kulanno guddigan waa guddiga baarlamanka kula haydeen waa guddigii idin khuseeyey arrimaha cadaaladda garsoorka idinkala shaqaynayey waxaan runtii uga faa'idaysan lahaa uun xeerarkan wadanku waqtin de wadan islaamah waxaynu ku beys garanaynaa arrimaheenna mar walba inay shareecada diinta islaamka ay beyskoodu noqdo arrimahan kale ee carabka ku dhufateena sida xabsiyada oo daruuri iminka ay tahay in xabsi caruureed la helo oo deg dega wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya oo furay shirkan iyo waliba usu sheegay intay xeerkan iyo waafajiyi doonaan shuruucda dalkan degsan islamarkaana uusan hiilyow xuquuqda awlaada soomaaliyeeda innagu laba door baynu leenahay waxaad moodaa howlo badan baynu wadaagnaa sidoo agaasimuhu tilmaamay shuruucda inay horta waafaqsan yihiin dastuurka waxaa khasaba inay soo wada maraan wasaaradda cadaaladda ama annagu aanu samayno ama wasaaradaha kale ha sameeyaan meesha dunta ha ka bilowdo laakiin in la waafajiyo sharcigii la darso wax contradiction aanu ku jirin dastuurkii aanu ka hor imanayn shuruucdii hore laftoodana hadday jireenna markaa la uu noqdo mid ama update garaynaya ama hagaajinaya marka horta ujeeddada taas marka horta howl weynba marka labadeenna idinku gudi ahaan iyo annagaba na saaran oo ah inaynu dee dastuurkiina xaqdhowro sixiddeedina heerarka ay maraysa markii annagana maraysa waa mar markay idinka idin maraysana